koley qof muwaadin soomaaliyeeda in uu duruufaha iyo xaaladaha dalka u maray hadda siduu arka uu fikirka kalo ka jeediyo xaq buu u leeyahay laakiin mid aan aan habboonayn waxay tahay in dad politicians ama siyaasiyiina ama mustaqbal rajo ka qaba dalka inay ay shaqo ka dhigtaan inay dadka kiciyaan ay shacabka maran habaabiyaan ay propagando iyo waxyaaba aan jirin ay raadiyaan lagana yaaba ujeedada ay ka leeyihin tahay naslaan siyaasadeed ka dhigtaan shacabka soomaaliyeed horey waa dad badan oo siyaasiyiin u isticmaaleen mar qabyaalad ugu abaabuleen dagaalo ahliya u geliyeen jahada ugu abuureen kuweed magaca diimeed ku abaabuleen maanta marka uma baahno ummadda soomaaliyeed abaabul iyo iyo kicin iyo maran habaabin ka hor imaanaysa nabada iyo dowladnimada iyo iyo hanaanka ay dowlada soomaliya shacabka soomaaliya ay ku doonayaan inay dib ugu soo ceshadaan qarannimadoodii iyo midnimadoodii iyo dowladnimadoodii marka cid kastoo dee ku hadasha hadal ama statement aan u danayneyn nabadda iyo wadajirka iyo midnimada iyo dowladnimada waxaan u aragnaa cid aan aan aan aan danayneyn danaha ummadda soomaaliyeed kolley cidday ushaqaynaysa ayada ayada ayada taqaanaa laakiin waxaan ku kalsoonnahay shacabka soomaaliyeed inuu aada iyo aada uga dharagsan yahay uu ugu kalsoon yahay dowladdiisa og yahayna dadaalka ay dowladda ku wado marka loo eego dhismaha hay-adaha dowladda marka loo eego soo celinta xiriirka caalamka iyo iskaashiga dowladaha aada marka soomaaliyeed leedahay in dib loo habeeyo ciidamadii qalabkasiga iyo ciidamadii amniga dadaaladaas o dhan shacabku way arkaan waynaba ka dharagsan yihiin shacabkaiyo dowladana dad shaksiyaad oo dana gaara leh ma ma kala dhexgeli karaan mana maran habaabin karaan dowladana xilligii madaxweynuhu xabshiq u qabtay xukunka iyo xukuumaddaanba intii goobada ka hadleen wixii ay ku hadleen dadka ay la kulmeen maasiijadii iyo fariimihii ay bulshada u gudbinayeen waa wax duuban oo recording ah waa wax intooda boqol kiiba boqol ku daaqayay midnimo iyo nabad iyo wadajir iyo dowladnimo dhawaansho laakiin xaqiiqdii waxay tahay ereyada ama fariimaha dadka kala fogeynaya dadka ku hadlayey halkii sano hadda lasoo dhaafay waa la yaqaanaa dadka qabyaalada kicinayay oo shacabka beenta u kala sheegayey waa la yaqaanaa dowladda maasiijadeeda iyo frinteeda way caddahay dowladdaana xoog xukun kuma qasan afmishaarnimo iyo iyo iyo iyo kicin qabiilo iyo dad gaara iyo gobolo gaarana kuma qabsan waxa umada soomaaliyeed ku heshiisa xukunkan ku timid xukunkuna waa process socdo wey dowladnimada waa continuation shalay kuwa joogay maanta kuwa joogay beri kuwa kala imaanaya qof walbana maalin jooga mas-uuliyadiisa asagaa ku kastana in inuu kasoo dhalaalo dowladda mas-uuliyaddii loo loo dhaariyey way way u taagan tahay hameen iyo maalin iyo saacad kasta way ka shaqaynaysaa marka qof kale waa inuu muhiimad ku yeesho inuu shacabka iyo waxaan umalayna shacabka soomaaliyeed inay ka dharagsan yihiin laakiin marka ma diidanin ra'yiga wax dhisaya ma diidanin ra'yiga wax lagu toosinaya ma diidanin ra'yiga dadka soo dhaweynaya laakiin qof khilaaf iyo iyo aragti guucan u abuuraya inuu asagu muhiimad siyaasadeed yeesho waxaan filaya inaadan inuusan qofka siyaasiga muhiimad siyaasadeed ku yeelanayn inuu isku da shacabka soomaaliyeed ka hor istaago taageerada ay dowladooda iyo qarannimadooda u hayaan shacabkuna taas waa ka dhegsan shacabka soomaaliyeedna siyaasi danaysta oo oo siyaasadda albaabu kasoo gelay waayey marin habaabin uu sameeyey ma mudnaan wax mudan in laga jawaabo inay tahay ma jirto leanna hadda shabeelada hoose galu tusaale soo qaatay shabeelada hoose duruufo gaara ka jiray dowladuna respond bay ka samaysay oo fuud baa loo diray golaha wasiiradaa tegay madaxweynaha intervention ku sameeyey wax kasta oo bulshada soomaaliyeed amnigeeda iyo midnimadeeda ku dhimaya waa ku qasbanaa inaan sida saxda oo sharciga iyo midnimada iyo danaha ummadda waafaqsan inaan inaan waafajin oo ku qasbana jubbada hoosena sidoo kale madaxweynaha iyo dowladduba mar walba bakar wuxuu ahaa nabad iyo midnimo iyo wadajir iyo shacabka goboladaas ku dhaqan inay helaan maamul iyo nabad waa waajib ana kala saaran waajibin waajibkiin saarna oon naga dhaariyey oon ka shaqaynayay cagsigiis inaan ka shaqaynana waa wax aan caqliga saalixa ah uusan keeni karin